bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsana madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay inay soomaaliya dagaalka shabaaba ay kula jirto oo u horseedayo inay wax badan la qaybsato ummadaha ee horeeya ee dunida dowladda soomaaliya ay ka qaybgelaysaa shirka midowda afrika ee dhan dhinaca dhaqaalaha dowladda soomaaliya oo ka qayb gashay shir looga hadlayay ka hortaga burcadbadeedka iyo kalluumaysiga sharci darrada dowladda itoobiya ayaa war ka soo saartay heshiis cusub ay wada gaareen dowladda soomaaliya akhbaaraadka dibaddana kooxaha kurdiyiinta ayaa sheegay in hanjabad ay u direen hanjabad ay la beegsan doonaan sida ay sheegeen weerar kale kadib markii ciidamada turkigu ay burburiyeen xarumo badan oo ku yaala gudaha dalkaas ciraaqa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen waa qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dagaalka soomaaliya ay kula jirto al-shabaab uu horseedayo in ay waxla qaybsato umaraha horey ugu maray ee dunida madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkan sheegay kadib markii isagu uu tegay magaalada xaaniraahda deegaanka runurgood oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaana madaxweyne uu sheegay in horumarkan laga gaaray dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab ay tahay sidii ummadda soomaaliyeed ee arrimaha ummadaha kale ee caalamka ay ula qaybsan lahayd dagaalka ay kula jirto al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in arrimahan oo dhan noqon karayaan in soomaaliya adduunyateeda kale horumartay wax la qaybsato madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi oo dhan ka hadlaya ayaa yiri
yaa meeshaan aad ama iyo meelo kale dagaalka nimankaan lagula jiro lagu waayay laakiin wax ka qiimo badan oo lagu waayi lahaaye ma jirto waa dhimo lahaayeen ma noolaa lahayn wakhtigoodii intaas ku ekaay intii dhimatay sariirtiisoo ku kor dhimo lahaa meel kale haddaanu kugu dhiman xataa laakiin meel sharaf leh oo karaamo leh oo magaciisa ilaahay idankiis la xisi doono intaba ciidan xoogga dalka soomaaliyeed uu jiro dowlad soomaaliyeedna calankeeda ay bagbagleeda haddii alla yidhahdo yuu ku dhintay shahiidka runta ah ee shahiidayna waa kaas waay waxay diintuna fartay ee halla difaaca ayna tiri yaan u taagannahay sharafta karaamada ciziga bini aadam qofku leeyahay diintiisa waxa ilaahay ogol yahay in loo dhinto waay ilaahay ma ogolaa in qofi soo baxo boqol qof intuu isku dhex qarxiyo ou qonton qofoodoo ka mida dilo qontonka kalena ou dhaawaco ilaahay ma ogola raalli kama ah saasaana dad ku dhintou hayaan maanta khayrkiin ah soomaali ah jiilki iyo da'diinni ah nimankan shayaadiinta ah ayaana saas u sabab ah oo maskaxdii ayay ka qaadeen ka xadeen caqligii iyo maskaxdii ay ka xadeen caqliga iyo maskaxda bini'aadamkana aadaa loo xadi karaa maskaxdooda dhinacii loo xadamaana adiga dhinac kalatiina ay aade ummadda aad ka dhalateen ee aad leedihiin iyo dalka aad u dhalateen aad leedihiin iyo dadkiisu iyo diintooda iyo dowladdoodu inay sharaf yeelato ay karaamo yeelato ay magac yeelato marka dalkan waddadii uu ku gaari lahaa sharafta iyo karaamada ummadaha adduunkao dhan ay leeyihiin ayaad ku waddaan shacabka soomaaliyeedna waa aragteen waa idku garab taagan yahay waxa aad samaynaysaan haddaanay sax ahaa lahayn shacabku idima garab istaagi lahayn idinlamana dhiman lahayn laakiin maanta weli in badanoo ka mida cabsidii ay nimankan dhowr iyo tobanka sano shan iyo tobanka sano ay ku soo hayeen ayaa dad badan weli ku dambayso waa hubaa meeshaan markaad ka dhaqaaqdaan ilaahay idinkiis oo the next target aad gaartaan dad badan inay soo bixi doonaan dadkii magaaladan jooga in badanoo ka mida maxay u soo noqolaayiin waa cabsi adduunyo un moga hooyo ilma dhashay oo laga yaaba inay geed hoostiis ama cid kale ay dulsaar ku tahay gurigeedii inay timaado ay ku noolaato waa jeclaan lahayd cabsi cabsidaasna annagaa ka saarayn waa ka baxe shabaab mugow ka quusto masaajid caligaduud iyo maxaanku yidhaahdaa dhulka u dhadhow inuu ku soo noqdo oo la arko markuu ka quusto dadkaasina quusti waa ka baxayan rajaa soo gelay waa soo noqonayaan marka dhallinyaro geesiyaashaad tihiin dalkan waa u dhimateen
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa dowladda soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir ay soo abaabusay midooda afrika loogana hadlayay horumarinta warshadaynta qaaradda afrika ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa ka qaybgalay shir madaxeedka midooda afrika ka oo ku saabsan warshadaynta weliba isu dheelitiranka dhinaca dhaqaalaha ah waxaana shirkan uu ka qabsoomay dalka nigeria ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegin horumarinta warshaduhu ay laga maarmaan u tahay afrika iyo horumarka iyadoo ka faa-iideysanaysa kheyraadka ballaaran ee ganacsiga kala dhexeeya dalalka afrika waxaanu madaxda shirka ka qaybgelaysa uu xusay muhiimadda u leedahay in qaaradda afrika ay gaarto isku filnaansho dhaqaale islamarkaana ay dardargeliso wax soo saarkii warshadaynta iyadoo laysu dheelitirayo maalgashiga ka dhexeeya wadamada afrika ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in horumarinta warshadu ay laga maarmaan u tahay afrika oo ay hore marayso iyadoona ka faa-iideysanaysa kheyraadka iyo weliba ballaarinta ganacsiga ka dhexeeya dalalka afrika dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir looga hadlayay arrimaha ka hortaga kalluumeysiga sharci darada iyo sidoo kale tahriibta wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka qaybgalay shir ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mida wadamada ku yaala carabta ka oo looga hadlayay ka hortaga kalluumeysiga sharci darada iyo sidoo kale ka hortaga waxyaabaha arrimaha ku saabsan tahriibta shirkan oo ka qaybgalay wasiirka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladaha carabta ay isaga kaashadaan sidii looga hortegi lahaa kalluumeysiga sharci darada ah iyo sidoo kale arrimo ku saabsan tahriibta wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay wadamada qaarkood ee yurubta ah ee ka qaybgalay kulankaasi inay diiradda ay saaraan sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha tahriibta ee dadkii oo soo gelay wadamada yurubta ee sidoo kale ka ganacsiga kalluumeysiga sharci darada ah oo inta badan ka dhaca wadamo ku yaala qaaradda afrika oo ay soomaaliya ku jirto wasiir haruuse ayaa sheegay in soomaaliya iyadoo ay doonayso in wadamada qaarkood ay kala qayb qaadato sidii looga hortegi lahaa kalluumeysiga sharci darada ah iyo sidoo kale tahriibta sharci darada wadamo ku yaala qaarkood ay dadku inta badan ay kasoo qaybgalaan waxaana sidoo kale uu sheegay in dowladda soomaaliya ay iyadu ka go-an tahay in arrimahaasi meel looga soo wada horjeesto dowladda itoobiya ayaa war ka soo saartay heshiis ay wada gaareen dowladda soomaaliya ee sidoo kale dowladda dalkaasi itoobiya warbixin ay soo saartay dowladda itoobiya ayaa lagu sheegay in itoobiya ay soomaaliya ay ku heshiiyeen inay sare u qaadan iskaashigooda labada geesoodka ah sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka itoobiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi itoobiya dameke mokonenan ayaa la kulmay dhigiisa soomaaliya saalax axmed jaamac oo ka qaybgalay sharmadaxeedka midooda afrika ee ka furmay caasimada ka furmay dalkaasi nigeria dalka nigeria niraade labada ra-iisul wasaare ay ku-xigeen oo kulankoodu gaara u yeeshay ayaa ku heshiisay inay yeeshaan iskaashi qoto dheer oo labadii dhinac ah oo dhinacyoba dhinacba dhinaca kakale uu kala kaashanayo sidii sare loo qaadi lahaa labadii dhinac in waxyaabo badan ay ishaafsadaan labadii dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyey sida uu dhaqaalaha badan sida uu dhaqsiyaha badan loo qabto guddi heer wasiir oo isku dhafa oo ka shaqeeya koruqaadisa iskaashiga labada dal ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sheegay in nabadda itoobiya ay saameyn badan ku leedahay nabadda soomaaliya iyo meelo ka baxsanba waxa uu kaloo itoobiya ku ammaanay doorkii muhiimta ay ka qaadanayso dagaalka lagula jiro al-shabaab halka warkaasi aad ka dhageysanaysaana oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya kooxaha kurdiyiinta ayaa la sheegay in hanjabaad cusub ay u direen dowladda dalka turkiga kooxaha kurdiyiinta fadhigoodu yahay dalalka ciraaqi syriya ayaa sheegay in iyagu weerar kale ay ka fulin doonaan gudaha dalkaasi turkiga kadib markii ciidamada cirka ee dalkaasi turkigu ay weerar ay ku qaadeen fariisimo kooxaha kurdiyiintu ay ku leeyihiin gudaha dalalka ciraaqi iyo weliba syriya islamarkaana burburiyey fariisimo badanna kooxahaas ay ku lahaayeen labada wadan ciidamada turkiga ayaa sheegay in iyadu ay ka dambeysay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen gudaha dalkaasi siiriya iyagu gudaha dalka aan idhaahda turkiga ay ka mid ahay kooxaha kb kooxaha ka tirsan kooxda kurdiyiinta b k k loo lagu magacaabo islamarkaana dowladda dalka turkigu ay u aqoonsan tahay kooxaha argixisa guud ahaana warkii habeenimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan oo naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa tale la hel